dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka karoona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid nteen wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo hase ahaatee aqoonta loo leeyahay weliba ay kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadku ay ku howla yihiin baadhitaanno ay ku samaynayaan si ay xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayeen lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiidha cudurkan korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaan weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb galaya doctor cabdiwahaab cabdi nakruuma oo ku takhasusay fayadhowrka guud islamarkaana ah agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka somalilan aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu doctor nakruuma ka bixiyey alow assalaamu calaykum raadiyo ergo magacaygu waa xame cabdi daahir waxaan joogaa magaalada jowhar waxaan laleeyahay corona virus waxay dadka ay dhahayaan inuu dadku waayadada u daran yahay rumbiya ama been dhalinyarada kuma dhaca ayaa laleeyahay marumbiya raadiyo ergo waa maasaftiid waad mahadsantahay maxamed cabdi daahir jowhar waxa weye markaynu faahfaahin ama in yaroo isdul taagisa bayaamin aynu samayno walaal waxa weeye cudurka coronavirus cid gaara ma aha wax waaweynka unu ku dhacayo oo yararka aanu ku dhacaynin taa ma jirto cid walba ayuu ku dhacayaa marka waxa weeyaan arrintaasi arrin jirta ma aha waxuun qof kastaba uu ku dhacayaa iyo inaanu qaadanayn oo inaan kharibin fariimaha qaar baa odhan jiray dadka muslimkaa kuma dhaco oo kale tii oo kale walaaltan la mid tahay yar iyo weynba wuu ku dhacayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cali faarax oo jooga tuulo kamid a cadaado waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurka coronavirus ama covid nineteen maxaa asaga iyo waa maxay hergebka iyo asaga farqiga udhexeeya waxaan ognahay qofka markii uu hergeb qaba inuu hindhisyo badan iyo qufac badan uu leeyahay marka dhakhtarka waxaan weydiinayaa waa maxay asaga iyo hergebka waxyaalaha lagu kala qoonsan karo waan salaamayaa bahada ereyga asalaamu calaykum cali faarax waad mahadsantahay cadaado waa su-aal fiican horta marka hore waxa weeye hargabka way isuu egyihiin ama way isshabihi karaa baa la odhan karaa laakiin waxaweyn wuxuu kaga duwan yahay qufacoo kale qufac qalalan buu yeelanayaa matalan xumadda oo kale matalan hadduu wax qaato oo wixii ka bi'in jireen oo kale kama bi'inayo marka way waa waa waa waa waa loo malayn karaa oo waa sababta la doonayo qofku inuu taxadar galo hadduu arko qufacaas oo kale iyo waxa weeyaan intii uu inagu dhex baxsan lahaa inaynu hello aynu ka dhex qabanno bulshadii waa hargab weynaado oo kale un oo waxa weeyaan laakiin dee waa noocyadiisii baa kala duwan oo iminka waxa laga yaaba mid baa dhuunta un ku xidhayay oo matalan dhuuntaadoo kale ay qalalaysaa qalalkaoo kalea jiray cuna xanuunkaoo kalea jira marka calaamadahaasaa jira oo sii kala saari karaa marka la doonayo in la kala saaro waad mahadsan tahay dhegayste
magacayga waxaa la yidhaha cabdi cabdullaahi diile iyo jicib waxaan joogaa garowe waxaan ka hadlayaa xaaladda coronavirus wasiirka caafimaadka puntland oo xalay sheegay in saddex toban laga helay annagu dad islaam aana waxaa ma aaminsanin mana malaynayo waxa la baarayaana waa hargab caabuq baa laga helay laleeyahay saa awgeed waxaan ii sheegayaa dadka in la cabsi ama baqdin geliyo maaha maraykan baad maqaltay oo beli hore leeyahay waxay ku dhimanaya laba kun iyo talyaaniga iyo kun shan boqol iyo maalinta dhimanaya innaga dadkaan dad ilaahay toodii u timin daralaa weye oo dhimanaya oo abubakarn dad islaamanahay wabilaahi tawfiiq
cabdi cabdilaahi walaal ixtiraam baad naga mudan tahay laakiin waxaa qurux badan maadaama ay tahay arrin caafimaad xanuunkani waxa weeyaan ma kala lahaa muslin ma kala lahaa gaalo cid walba wuu ku dhacayaa walaal marka ay taa tahay waxa weeyaan waa inaynaan odhanin cid gaaru ku dhacaya qof walbuu ku dhacayaa walaal muslimiin buu ku dhacayaa kuwa ku dhacaya waa waa soomaali oo muslina waa kale wax gaarana ma aha waa xanuun jira hargab ma aha waa wax la garanayo oo matalan cusub oo adduunyadoo dhami ay arkayso maanta markaa walaal waxaan jecelahay fariimahaas oo kale inay bulshada aanay naga khalkhalin oo aynu u sheegno oo dhinacaynu uga soo wada jeedsano mushkuladdu taa weeye haddayna dhinac uga soo wada jeedsan walaal waxa weeyaan fiditaankiisi iyo dhibaatadiisi baa inagu sii badanaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo waa idin salaamayaa waxaan rabaa inaan macnaha idinla wadaago ama aan idin weydiiyo cudurkan corona virus ama covid nineteen sidii hadda loo yaqaano sidiisa faafitaanka ugu horeeya horta muxuu ku faafaa maxseeda seesa laysaga ilaalin karaa mar inu haddaan nahay soomaali dad badan oo waxaa nagu jira aan aaminsanayn oo macnaha inuu jiro iyo in kaleba aan aaminsanayn in la kala durkana waa diideen marka qaab kee macnaha dadka looga dhaadhicin karaa is leedahay oo aan u kala fogaan karaa walaal aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi ama guud ahaan aan u fasiraynaa dadka dhegeysanaya idaacaddo dhan walaal waxa weye sida lagu kala qaadi karo waa u faafaya waxa weeyaan qof xanuunkii leh oo kale oo sida oo calaamadii leh ayaa laga yaabaa inuu meel ku hindhiso oo kale hindhisada sideed mitir bay gaadhaysaa waxa weeye viruskii oo yaalla meesha ayaa laga yaabaa inaan taabto anigu albaabkii oo kale in aan magaranaysaa meeshii ku tukado taas waxay dhici kartaa inaad si dhib yaru qaadi kartid oo kale sababaha lagaga hortegi karaa markaa maxay noqonayaan waxay noqonayaan walaal waxa weeyaan mar kasta ood ka timaadid aad ma hubtid waxaad taabatay in aad faraxalka samaysid biyo faraxal iyo saabuun oo si fiican oo habdhaqanka loo samaynayo faraxalkee habboon ah in uu qofku qaado kaa ayuu kaga badbaadi karaa walaalo isagoo afxidhka sameeya isagaoo meelaha buuqa ah ama cidhiidhiga ah iska yareeya maxaa waxaa loo leeyahay meelaha cidhiidhiga ah waa lagugu hindhisi karaa waa lagugu qufici karaa qof baad isagiioo le ayuu ku taaban karaa waa sababta loo leeyahay hayse salaamina waxa weeyaan wuu jiraa xanuunkii oo waa kanaynu arkayno markii hore waxaa la islahaa meel fog buu jiraa maanta meel kasta oo geyiga soomaaliyeeda waynu arkaynaa qof ku dhintay ama qof caabuqi oo hayo marka waxay noqonaysaa xanuunkii wuu jiraa walaal inaynu iska wada ilaalino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reeriyo ergo maxamed maxamed cabdullaahi balla waxaan joogaa gobolka saraag puntland waxaan weydiinayaa dhakhtarka qofka hadduu xanuunkas ku arko asuusan joogin meel maxaan ku dhahdaay ku dhow meelaha dhakhaatiir joogto ama baadiye ama tuulo sidee maxaan ku dhahdaay yeelayaa maxaan ku dhahdaay maxaa la haboon ku haboon inuu maxaan ku dhahdaay sameeyo markiisa sidee isaga ilaalinaya isaga sidee naftiisa useftigaraynaya dhegeyste maxamed sanaa ka hadlaya walaal aad buu mahadsan yahy waana su-aal aada u fiican oo ku qotontaa soomaalida iyo deegaanada ay degan yihiin ama somalilan ama puntland ama meesha doonaba ha noqdo waxa weeye walaal horta marka hore qofku hadduu qabo ama uu isku arko miyigoo kale uu inoo fiican uu kala fogfogayo cidhiirgii ma gelayo inuu meel gaara ka samaysmo ama ardaa gaara la seexiyo banaanadaynu dee seexanaa miyiga sida caadada inoo ah waynu samayn karnaa oo laga ilaaliyo qoyski inuu iska ilaaliyo oo qufacoo kale taabashadii oo kale ayaa lagu kala gudbaya isagina la xanaaneeyo layihahdo iska ilaali soo dhawaan taa weeyaan sidee ugu dhow ama u maqli karaana waxa weeya walaal sidaan ka warqanno meel kasta ama geeska africa oo dhan haddii aad joogtid somalilan number bay leedahay haddii ay puntland tahay number bay leedahay numberkaasaa la wacayaa halka kaalmo ugu dhowi kuwaasay markaa noqonaysaa meesha kuugu dhow ee kaalmaati ama wax lagaga soo diri karaa waa numberkood wacdid oo astraadid sida layga caawin karaa waana lagu tilmaamaya mutalimika somalilan oo kale waxa weyaan numberka markaad wacdid waxa ku imanaya waxa weyan ambalaansi ama miyi joog ama magaalo joogo cidda ugu dhow baa lagu soo diraya talada ugu dhow baa lagu siinaya marka waxaan jeclahay geeska africa oo dhan hadday tahay dowla degaanka soomaalida hadday tahay meel kastaba jabuuti hadday tahay soomaaliya hadday tahay in qolo kastaaba ay sidaas oo kale leedahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galaya doctor cabdiwahaab nakruuma oo ku takhasusay fayadhowrka guud islamarkaana ah agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka somalilan waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasheenna xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudurdaaranaynaa qaar kale oo su-aalahooda aynaan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doono dhakhaatiirta dhegaysti haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labiyo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubintan mid lamida ku kulmi doonno waa anigoo eliyaas cabdi cali oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta